أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askar ka tirsan kufaarta afrikaanta oo bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen wilaayada shabeellaha hoose maxkamadda wilaayada baay oo fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasoo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada buulafullaay askarta kufaarta afrikaanta oo isaga baxay xeryo ay kaga sugnaayeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kooxda riddada oo qayladhaan afka furatay iyadoona codsatay in la dhimo tirada askarta kufaarta afrikaanta ee bishaan ka baxaya dalka soomaaliya fagaarayaal ku yaala degmooyinka galhareeri bu'aale iyo ceelcadde ayay bulshada ku daawadeen filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan askar ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen wilaayada shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen xaaris cabduqaadire waxaa tafaasiil laga helayaa dagaalo culus oo ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta iyo saldhigga murtadiinta ay ku leeyihiin degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka kufaarta waxaa inta la xaqiijiyey weerarka ay mujaahidiintu ku qaadeen xerada afrikaanta ay ku leeyihiin degmada janaale ku baktiyay hal askari oo ciidamadaasi ka mid ah iyadoona ay ku dhaawacmeen saddex kale oo isla kufaarta ah dhanka murtadiinta waxaa weerarka ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee gudaha degmadaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah iyadoona ay ku dhaawacmeen laba kale laba maalin ka hor ay ahayd markay ciidamada mujaahidiintu madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta xabashada etoobiya ee degmada waajid ee wilaayada bakool waxaana duqeyntaasi ku baktiyey laba askari oo ka tirsan kufaarta etoobiya halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dhanka xadbeenaadka kenya iyo soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin duulaadka deegaanka dhowble ee wilaayada jubbada hoose waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus sidoo kale waxay mujaahidiintu kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiinaha ku socdaalayay intaa udhexaysa deegaanada kamboni iyo meri waxaana jira khasaare murtadiinta lagu garsiyey kamiinkaasi inkastoon la caymin inta u laegyahay maxkamadda wilaayada baay ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasoo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaala degmada buulafullaay xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa inoo faahfaahinayaa الله أكبر الله أكبر
halkan waa fagaaro weyn oo ku yaala degmada buulo fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay gelinkii dambe ee shalay waxaa isugu soo baxay boqolaal muslimiin ah oo ka yimid gudaha degmada iyo deegaana ku dhow kuwaasoo daawanayay xad qisaas ah oo ka dhacayay fagaaraha xadkan qisaasta ah waxaa lagu fuliyey xuseen mad daahir oo toddobiyo labaatan jir ahaa waxaana uu horay u dilay cabdi kuusow nuurow kaasoo toorrey uu ku dilay isagoo ku noolaa deegaanka ramuude oo lix kilomitir u jira degmada buulafullaay maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay oo xukunkan riday ayaa tilmaantay in weliyodamka ay oggolaadeen in ninkan loo qisaaso wiilkooda islamarkaana wax kale aysan ku qanci karin sidaa daraaddeed ayay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ay go'aamisay in xuseen mad daahir lagu fuliyo xukun xad qisaas ah xukun intaa kadib maxkamaddu waxay xukuntay sida soo socota kow in dilka loo geystay qofka muslimka ah oo uu yahay mid xaraama labo in dilkaasi loo geystay ninka dhintay uu yahay mid ulakaca in dilkaasi ee xagga shareecada uu leeyahay qisaas hadday awliyadu ay qaataan haddii kalena ay cafin biyo ku cafin karaan ama ay cafis guud siin karaan saddexda xaalo waxay u bandhigtay eheladay u bandhigtay fiiro gaar ah awliyaa u damkii waxay doorteen qisaas in loo qisaaso loo dilo maadaama sharciga alle subxaanahu watacaala uu qabo wax kale aysan ku qancaynin adilat lxukmi xukunkan adilada uu ku sugnaaday ee lagu xukumay qaala allahu tacaala waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sultaana falaa yusrif fi lqatli inahu kana mansuura suurat lisraa aayadda soddon iyo saddexaad wa qaala tacaala waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannamu ila aakhiri alaaya wajazaakum allahu khayra hadda iyo fulintiisa ayaan gudageli doonaa in sha allahu tacaala alla fuliyo
ugu dambeyn aabbaha wiilka la dilay oo aan kula kulannay halkii xadka uu ka dhacayey ayaa tilmaamay sida wiilkiisa loo dilay isagoona sidoo kale shaaciyey inuu ka yimid degmada buurxakabo si uu ugu qanco xukunkan islamarkaana uu oggolaaday in ninkan la qisaaso taasoo uu tilmaamo inuu si weyn ugu faraxsan yahay idaacadda andalus ayaana waraysi la yeelatay markii xukunka la fuliyey kadib nuulow abdikuus wiilka magaciisa abdikuus nuulow abdikuus alxamdulilah muslimiinta koralaha ku weela im abaalgudeen saasa ogaadataa xagga ramuuda ramuuda ka nool sa sidee loo dilay qaabkuu dilka u dhacay aabkalan dili dibugoolak hadi nankuma dibugoya hadiyaari dubugu dilika hadi maxkamada kooy barugigoosidi ologianseedi iyo ologa maylare idad godoy anjeey jeedan seetoy ologi obanseedi makiilisadanolari usooy disku hoolasha olka kooy miinka jirisay roo hooyidaw yaa duubay sidee ka dili sidee ka dhidi sababta dilka ogolaadi sahwe ha makamada wakiiladii yaa aaminsina ha xaggee ka timid adiga
askarta kufaarta afrikaanta ayaa isaga baxay xariib ay kaga sugnaayeen koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali warsame busheyba ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa gebi ahaanba isaga baxay xeryihii ay kaga sugnaayeen gudaha degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe munaasabaday kufaarta ku dhigteen ee magaalada jowhar ayay ku shaaciyeen inay ka baxeen saddex xero ay kaga sugnaayeen gudaha magaaladaasi iyagoona isugu tegay garoonka diyaaradaha jowhar oo ku yaalla duleedka magaalada wasiirka lacagta ee maamulka shaalardirarka hirshabeelle murtadka lagu magacaabo cabdiraxiin ciise cadow oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inuu u ducaynayo askartii kufaarta burundi kaga bakhtisay iyo kuwii kaga dhaawacmay weeraradii kala duwanaa oo ay kala kulmeen mujaahidiinta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada burundi halkan hirshabeelle joogay anoo magaca madaxweynaha hirshabeelle ku hadlaaya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan saraakiisha iyo ciidamada iyo dowladda iyo shacabka burundi waxaan rabaa sidoo kaletood inaan u duceeyo qof qof qof kasta oo ka dhimatay ku dhimatay dagaalka cadowga al-shabaab aan kula wada jirnay oo ka dhimatay dowladda iyo shacabka burundine si gaar ahaan ugu ducaynaya sidoo kale ciidamadeena amniga booliska iyo daraawiishta iyo ciidamadeena kala duwanna ayaguna waxay u diyaarsan yihiin inay ka qayb qaataan amniga oo goobaha ay ka baxeen ciidamada amisom admis iyo dhammaan amniga inay gacan ka geystaan diyaaru yihiin ugu dambeyn waxaan leeyahay ciidamada burundi ee halkaan ka baxaya nabad ku taga dalkiinnii iyo dadkiinnii nabad ugu taga waxaanan idinkaga mahad celinaynaa qalbiga dhiigga aad bixiseen iyo wakhtiga aad bixiseen ma hilmaami doonno abaalkaasna agteennu yaalla sidoo kale ciidamada kufaarta afrikaanta waxay isaga insaxaabeen mid ka mid a saldhigyadii ay kaga sugnaayeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan war ka soo baxay isbahaysiga kufaarta waxa loogu yeero atmis ayaa lagu sheegay in ciidankooda ay wareejeen saldhiggii ay kaga sugnaayeen beledweyne askarta laga saaray magaalada beledweyne ayaa waxay ka socdaan dowladda ridada jabuuti waana mid ka mid ah saldhigyadii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen gobolka hiiraan oo ay isaga baxeen waxayna muuqataa inay ku hareen degmooyinka buuli burde iyo jalalaqsi oo ay fariisimo ku leeyihiin jabuutiyaanku askarta jabuuti ee isaga baxay saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada beledweyne ayaa la tilmaamay inay ku sugnaayeen ilaa iyo sannadkii labada kun kow iyo tobankii insaxaabka jabuutiyaanka ee saldhiggii ay kaga sugnaayeen magaalada beledweyne waxaa goobjoogaha saraakiil ka socotay midowda gaalada afrika iyo gaalada qaramada midoobay dhanka kale war ka soo baxay taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa lagu sheegay in ciidamada kufaarta ay isaga baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka bariire ee wilaayada shabeellada hoose saldhigan ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kufaarta yuganda ee qaybta ka ah taliska atmis ayagoo halkaasi fariisinay u ahayd shantii sane ee lasoo dhaafay sannadkii kii ayayna fariisin ka dhigteen intii halkaasi ku sugnaayeen ciidamada kufaarta afrikaanta waxay geysteen xasuuqyo ay kula kaceen dadka shacabka ee deegaankaasi ku dhaqan iyo xadgudubyo kale kufaarta ka baxday ee deegaanka bariire ayaa qayb ka ah ciidamada kufaarta afrikaanta ee lagu wado in sannadkan ay isaga baxaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan soomaaliya henry okela oryem oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kaafiradda yuganda ayaa baraha bulshada ku qortay in sidii maraykanku uga cararay afghanistan ay afrikaantuna uga soo carari doonaan soomaaliya
kooxda riddada ayaa qayladhaan afka furatay iyadoo la codsatay in la dhimo tirada askarta kufaarta afrikaanta ee bishan ka baxaya dalka soomaaliya warkaasi waxa inoo faahfaahinaya walaalkeen ismaaciil salaad guleedda wakaaladda wararka reyters ayaa warbixin ay soo daabacda ku sheegtay in kooxda riddada soomaaliya ay codsatay in dib loo dhigo bixitaanka ciidanka atmis sababa ku aadan cabsi ay ka qabto inay dib u soo noqoto awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama maleeshiyaadka riddada soomaalida aysan ku dhicin inay sii haystaan magaalooyinka ay ka bixi doonaan ciidamada atmis kooxda riddada ayaa dalbatay in laba waqti oo kala duwan la kala qaado ciidamo gaaraya afar kun oo markii hore la filayay inay baxaan dhammaadka bishan juun ee aannu ku guda jirno waraaqad qayladhaan ah oo kooxda riddada soomaaliya ay qortay islamarkaana loo dusiyey wakaaladda wararka ee reyters ayaa tibaaxaysa in laba kun oo ka mid ah ciidankaasi ay baxayaan bisha juun halka laba kun oo kalena ay baxayaan bisha sebtembar ee soo socota ilawareedyo reer yurub ah iyo sargaal sare oo ka tirsan dowladda yuganda ayaa wakaaladdan u sheegay in midooda yurub iyo dowladda maraykanka oo ah labada maalgeliye ee ugu waaweyn isbahaysiga atmis ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii loo soo afjari lahaa howlgalkan dhammaadka bisha disembar ee sannadkan sababa ku aadan walaaca laga qabo dhiigbaxa dhaqaale ee dheeraadka ah ee uu geysanaya howlgalkan aan dhammaadka lahayn dowladda riddada ah ee soomaaliya ayaa ku guuldareysatay inay gaarto isku filnaansho xagga ciidanka ah iyo dhaqaalaha oo ku dhowaad muddo labaatan sano ah la tabantaabinayay reyters waxa ay sheegtay in dowladnimada soomaaliya tan iyo sannadkii labada kun iyo lixdii ay ku taagnayd dakhli shisheeye daraasad sannadkii lasoo dhaafay ay soo saartay jaamacadda brown university ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha maraykanka ee uu ku taageeray dowladnimada soomaaliya ay gaartay ilaa laba dhibic shan bilyan oo dollarka maraykanka ah taasi oo ay u sii dheer tahay dhaqaalaha aan xaddiga lahayn ee uu maraykanka ku bixiyo sirdoonka daroniska iyo lojistikada ciidamada lugta ee ka jooga soomaaliya sidaas si la mid ah midooda yurub ayaa isaguna laba dhibic siddeed bilyan oo dollarka maraykanka ah ku bixiya soomaaliya taasoo badankeeda lagu tabantaabinaya howlgalka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya turkiga qatar iyo qaar ka mid a dowladaha khaliijkana iyaguna waxay taageero milatari siinayeen xukuumadda riddada ee soomaaliya si ay cagaheeda ugu istaagto laakiin ugu dambayntii waxaa lagu guuldaraystay in soomaaliya ay ka hirgasho nooca dowladda ay danaynayeen sida ay afar diblomaasi oo reer yurub ah u sheegeen reyters halka iminka mushkiladdu ka taagan tahay ma ahan ciidan la'aan balse waa dhaqaalo la'aan midooda yurub oo bixinaya miisaaniyadda sannadlaha ah ee isbahaysiga atmis oo lagu qiyaaso boqol milyan oo dollarka maraykanka ayaa sheegay inuu dhammaadka sannadkan joojin doono dhaqaalihii uu ku bixin jiray duulaanka madhaliiska noqday taas beddelkeedna qarashka ay ugu talagaleen soomaaliya ay ku bixin doonaan dhismaha ciidanka riddada ee soomaalida laba diblomaasi oo ay wareysatay reyters ayaa si cad oo aan gambasho lahayn u sheegay in maraykanka iyo midooda yurub ay doonayaan in lasoo afjaro howlgallada loogu yeedho nabad ilaalinta ee ka jira dunida si ay dhaqaalahooda iyo xooggooda isugu geeyaan dagaalada yukrein iyo khaza kuwaasoo mudnaanta koowaad ka leh howlgallada kale ee ka socda afrika iyo meelaha la midka ah waxaa jira bay yidhaahdeen shucuur ah in dowladda riddada ee soomaaliya lagu wargeliyo inay u soo tashato mas-uuliyadda amni ee maamulkeeda shirkii ugu dambeeyey ee ururka g seben oo ay ku midaysan yihiin dowladaha reer galbeedka kaasi oo ka dhacay dalka talyaaniga waxaa ajandayaasha ugu muhiimsan uu ahaa yukrein iyo khaza mana jirin wax tixgelin ah oo la siinayay howlgallada ka socda afrika sida midka atmis oo kale qaar ka mid a dowladaha yurub waxay doonayaan in howlgalkan maalgelintiisa la siiyo qaramada midoobay si ay u qaybsadaan dowladaha xubinta ka ah ururkaasi kaas oo ay ku helayaan faa'iido ah in lala qaybsado qarashka baxaya ayna soo galaan dowladaha waaweyn ee ka mid ka ah qaramada midoobay sida maraykanka shiinaha iyo dowladaha la midka ah balse arrintaasi waxaa ka soo horjeestay maraykanka sida lagu sheegay warbixinta reytris oo soo xiganaysa diblomaasiyiin ka soo jeeda yurub dowladda riidada ee soomaaliya ayaa hadda abaabul ugu jirta in qaar ka mid ah ciidamada ku sugan soomaaliya la hakiyo magac cusub iyo howlgal cusubna loo sameeyo si ay u sii joogaan balse mushkiladda hadda haysata howlgalka xigi doona atmis ayaa ah khilaafka ka dhex oloosan atmis iyo dowladda riddada ee soomaaliya waxaa dhowr jeer lagu kala dareeray wadahadallo laga yeeshay sida laga yeelaya mustaqbalka howlgalka kooxda riddada ayaa aaminsan in ciidamada afrikaanta ay afka u dhigteen dhaqaalihii lagu dhisi lahaa maleeshiyaadka riddada soomaalida howlgalkoodana uu u baahan yahay in lagu xadido tiro cayiman iyo magaalooyin cayiman halka kufaarta afrikaanta ay doonayaan in howlgalka uu ku sii socdo sidii hore ee ahaa in la kordhiyo maandheed cusub intaasi waxaa sii dheer etoobiya oo iyaduna khilaaf kala dhexeeyo dowladda riddada lagana yaabo inay la baxdo qaar ka mid a ciidankeeda si ay ugu cadaadiso xukuumadda muqdisho maxamed soof oo ah wakiilka gaarka ee midooda afrika u jooga soomaaliya ayaa sheegay in isbahaysiga soomaalida iyo midooda afrika ay doonayaan in howlgalku uu noqdo mid hiigsanaya shuruudo balse aanan la doonayn inuu noqdo mid taxaddi kula jira kalandarka oo uu wakhtigu cidhiirinayo kooxda riddada ee soomaaliya ayaa hore u sheegtay inay isku filan tahay kadib bixitaanka atmis waxaana qiimaynta ciidanka soomaalida lagu sheegay ilaa soddon iyo laba kun oo askari balse xukuumadda muqdisho ayaa goor dambe qiratay sida ku cad qiimeyn ay wada sameeyeen iyaga iyo midooda afrika inuu jiro gaabis ku yimid ciidankaasi oo la waayey ilaa koob iyo toban kun oo askari kuwaasi oo ku laaday dagaaladii mujaahidiinta ee uu ku dhawaaqay xasan gurgurte islamarkaana noqday wax la dilay wax dhaawacmay iyo wax ka firxaday goobaha dagaalka oo isaga baxay ciidannimada si kastaba ha ahaatee iyadoo weli ay socoto qayladhaanta ka imaanaysa kooxda riddada ee soomaaliya haddana xaaladda gaashaanbuurta saliibiga ayaa u muuqata in markan ay ka go'an tahay inay sii wadaan iskudayga ay ku soo afjarayaan duulaankan waxaana durbe ciidamada atmis ay isaga baxeen saldhigyo dhowr ah halka guddi sare oo ka tirsan isbahaysiga uu haatan socdaal ku maraya hiiraan shabeellada dhexe iyo meelo kale oo la filayo inuu ka bilowdo dhaqdhaqaaqa bixitaanka ciidamada atmis fagaarayaal ku kala yaala degmooyinka galahareeri bu'aali iyo ceelcadde ayay bulshada ku daawadeen filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba aan ku horumarno bulshada ku dhaqan degmada galhareeri iyo walaalkan cabdiraxiim
boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday ee sida weyn dalka iyo guud ahaanba caalamka looga wada sugayey ee hadiyadda ciidda filimkan oo soconayay muddo saacad ah ayay si siman u wada daawanayeen qeybaha bulshada iyadoona hadba la jaanqaadayay maraaxiisha iyo muuqaalada uu isdaarka soo gudbinayey qeybaha hore waxay murugadu la qaybsanayeen muslimiinta lagu gumaadayo guud ahaan caalamka oo ay ugu horeyso khaza iyadoona la tacatufayay muuqaalada soo gudbinaya dhibaatada haysata muslimiinta balse intii la daawanayay filimka ayay qeybaha dhexe ay ku arkeen kilibyo kala duwan muuqaalo lama filaan ah oo laabaha soo jiitay iyadoona dareemeen farxad ku qaabilay laxadaadkii ay alkataa'ib ku soo gudbisay tababarada difaacaad ka tirsan ciidamada gaarka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada reer galhareeri oo ka warramaya daawashadii filimka iyo waxyaabihii xiisaha badnaa ee iyaga soo jiitay iyo wixii ay ka yidhaahdeen filimkii la sugayey qaybtiisa hore wuxuu ahaa qayb caloolxumo ah ee weliba dadka caloosha jilcansane ay aad iyo aad ugu rafaadeen ooyeen indhaha ilmu ka timid qalbiga u gilgilshay buu ahaa yuhuudda waxa ay ku samaynayso dadka walaalaheena falastiin qaybta kaleetana waxay ahayd tababarada maaragtaa la siinayo ciidamada loo diyaarinayo inay sharcada ilaahay difaacaan ee sharcada ilaahay ay u diriraan marka waxaa aad iyo aad aan maaragtaa ugu faraxnay nicmada aan caawa aragnay wax lagu farxo oon weligayna qalbigayna ka go'an waayo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mar dhow insha allahu tacaala guushi maharatay mujaahidiinta inay raggaas ilaahay gacantooda soo gelshaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan aragnay wax la sheegi kara maahan farxaddiyaa naga badatay haddee maaragta waxaadan arki jirin haddaad aragtana xoogaa hadalku waa kugu go'go'ah marka waxaa wax lala yaabo oo maaragtay lagu farxo ayaan aragnay insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noo noo sii badiyo insha allah intaa walaalahayna falastiin caawa saas la yeela wallahi allaan ku dhaartay filinka ma goos kow soo socday markaan oo alba- oo albaabka ugu horey caawa aan ka- aan daawayn aan ka gelin daaqadda ugu koowaad wallahi bilahi waxaa waay du- aniga dhan anagoo qalbigayna xun yahay caawa yaaban oo filinka waxaa waay anaga dhanba aan la socon la'nahay ciil iyo gumaad iyo waxaa walaalahayna gumaad ma ka aragna wallahi bilaa ciil aan qabtay laakiin farxad waa ka dambaysay filinkii magayga gadaal aan ka fiirsanay waxaa waa qalbigayaa farxay alxamdulilah qusal iyo reerayn aan ka dambaysay oohintaydina waxay ku dhammaatay fa- farxadda iyo caawa kusoo dhammaatay caawa waxaa daawanay filan qiimo badan marka hore waa ooynay ee, marka walaalahayna filistiin gintaal loogu faanayo aan aragnay waa aad iyo aad aan u qeyroonay balse laakiin gadaashaan waxaa aragnay mujaahidiin soomaali tababaranaysa aniguna hadda ka baad inaan qoriga qaadana aa go'aan ku gaarnay mujaahidiinta ayaan garab taaganay walaalaheena falastiin oo suuf xun loo suuqaya ayaa arkay waxaan leeyahay gaalada meel kasta ay joogaan mujaahidiinta ayaa ka saro maraysa xasan gurguurta waxaan leeyahay alla u toobakeen toobada waa kuu furan tahay bulshada ku dhaqan magaaladan waxa ay qayb ka yihiin dadweynaha sida weyn ugu xidhan waaqica jihaadka waxayna had iyo jeer ay la socdaan akhbaaraadka mujaahidiinta iyagoona ku farxa oo isweydiinaya farxadda muslimiinta murugadana la qaybsada walaalahooda oo ay ugu horeeyaan shacabka lagu dhibaataynayo ghaza ee dhulka reer falastiin markana bulshada ku dhaqan degmada bu'aale iyo walaalkan cabdulwahaab maxamed bukhaari maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa goob fagaaro ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada uga daaray filimkii dhowaan ee soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee la magac baxay kayfa yatiibul qucuud filimkan ayaa soo bandhigaya wax soo saarka akadeemiyadda ciidanka ee sheekh usaama bin laadin iyo tababarka sare ee ay bixiso taas oo ay la ashqaraareen cadow iyo sokeeye intaba فإن كنت تريد النفير أو تتمناه haddii aad doonayso inaad u soo baxdo jihaadka ama aad ku taamayso inaad tallaabadaasi qaado balse uu kaa hor istaagayo cajsi iyo xeelad yari wuxuu allah dejiyey calaamad lagu kala garanayo midka ay dhab ka tahay arrintaas iyo midka ay dhalanteed ka tahay qaar ka mid a bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada bu'aale ayaa markii ay filimkaasi daawadeen kadib ka hadlay tababarkii heerka sare ahaa ee ciidanka mujaahidiinta ay soo qaateen maasha allah niyo degmada baalcaa waxaa ka jiro een, filan cajiib badan oo mucaskar ah oo lala alkataab soo saareen filinkaas ayaan caawa daawanaynaa waayahay intaa filimka daawanaysa maxaa aad kuu soo jiitay
walaal maasha allah filinka filin iska cajiib badan weeyaan kowga hore intuu waxa weeyaan wuxuu ku bilaabay filinka isaga ah walaalaha muslimiinta oo falastiin oo la xasuuqayo oo maaragta ay sheeg- gaalada xasuuqayso yuhuuda waan gartay adiga alxaasil filinka aakhirkiisana waxaa ka dhex muuqday walaalaha maaragta loo diyaariyey mucaskarka sheekh usaama bilaadin maasha allah mucaskar kala kacsan uu ahaa mucaskarka isaga ah maasha allah caawa waxaa waaye filan cajiibaan daawanay ma fahanteen marka insha allah macnaha falastiin aan fiirsannay filim- filimkii falastiin walna oo filan cajiib oo waxaa waaye caawa- macnaha oo qof bini aadan oo macna fiirsan karin waa macnaha ma fahanteen marka caloolxumo fara badan baa meesha tiilay laakiin waxaa ka dambeeyey farxad damba ma kaste dadka muslimiinta oo aad u diyaargaroowaaya oo maasha allah oo macnaha oo si qurux badan u diyaargaroowaayeen waa fiirsannay oo na farxad geliyey ma garatay marka alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan dadka islaamka waxaan dhihi lahaa meel walbay joogaan inay diyaargaroobaan ay gaalada u- u diyaargaroobaan insha allah waxaa waye gaal ha yaraada ama ha weynaada gaal waa un gaal walaalaha muslimiinta ah meel kasta ay joogaan derbiyaha fadhiyaan waxaan dhihi lahaa walaalaheen u gargaar derbiyaha ka kaca ilaahay ka cabsada fadhi nooma yaal anagoo walaalaheena sidaa loo xasuuqaaya ilaahay ka cabsada walaalaheena nasri iyo guul aan u rajaynaynaa insha allah gabdhaha ku dhaqan degmada baale halkan waxaa ku daawanay filin ku- walaalaheen muslimiinta oo la gumaada insha allahu tacaala walaalaheen muslimiinta waxaa leeyahay sabr la sabartama cadow allah waa guul ayaa heli doontaan waxaan iisoo gurminaya walaalaheen mujaahidiinta marka hore naxdin ayaan ku daawanay meeshaan marka dambena walaalaheen oo mujaahidiinta oo tababaranayo oo u gurmin rabo walaalaheen filistiin ayaa ku daawanay maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa inta badan ku dadaala in aflaamta ka soo baxda mu'asasada alkataa'ib ay bulshada muslimiinta ah u daaraan si ay ula socdaan hardanka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka socda geeska afrika iyo guud ahaan caalamka markana bulshada ku dhaqan degmada ceelcaddo oo fagaara ku yaala degmadaasi ku daawaday filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba waxaa warbixintan inoogu diyaariyey walaalkan casaam carafaata
boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool degmada ceellacadde ayaa xalay salaada maqrib kadib iskugu soo baxay bartamaha magaalada iyadoona halkaas ay ku fiirsadeen istaarkii aadka u xiisaha badnaa ay soo saartay mu'asasada alkataib ee garabka warbaahineeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo loogu talagalay munaasabada ciidda qaar ka mid ah bulshadii goobta filimka aadka u xiisaha badan ku daawanayay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka waramay filimka ay daawadeen gaaladana fariimo u diray una duceeyey mujaahidiinta ribaadka ku jira walaal filimka awalkiisa hore wuxuu ahaa filin murugo iyo tiiriinyo leh go'asho iyo xanuun badan qof kastoo muslima oo iimaan ku jiro ama danqasho diimeed ku jirtana aad ula xanuunsanayuu ahaa laakiin markii dambe qulubteen waxaa shaafiyey walaalaheena mujaahidiinta ah dama samaynayna isticdaad dhammaystiran isticdaadkii isaga ahaa wuxuu nagu beedhay ama naga shaafiyey baan dhihi karnaa xanuunkii iyo gocoshadii lagu hayo walaalaheennii muslimiinta daafaha saamka ku noola gaalada gumaadaysay gaar ahaan walaalaheena filistiin yahuud waxyaalaha ay ku samaynaysay oo xanuun badanna nagu reebay oo qalbigeenna gocosho ku reebay waxaa naga shaafiyey walaalaheena mujaahidiinka isticdaadka samaynayey waxaan muslimiinta guud ahaan dhihi lahaa ha ku dayideen dadka walaalaheena oo muslimiinta isticdaadka samaynayo furumaha saamka la soo buuxiyo wuxuu ku saabsanaa filimka dhibaatada ka jirto walaalaha falastiin haysato oo muddo badan soo jiitantay haddana taagan oo wax laga xumaado ah oo muslimiinta gubad ay ka sameeyaan yuu ku bilowday waana wax laga naxo oo aad iyo aad u naxariis daran oo naxariis darra ayaa ka jirta meeshaas ilahi subxana waxaan u baryaynaa ilahi subxana inuu gaalada ka qabto waxaa ku xigay tababar aad iyo aad u wanaagsan oo aad u sharaf badan oo muslimiintu ay heegan ku yihiin inay kitaabka allah subxana wataala u gargaaraan oo ay ku garab istaagaan oo mujaahidiintu ay u diyaargaroobayaan gaalada inay say uga hortagaan kitaabka allah subxana watacaala kor ugu qaada filimka wuxuu ku bilowday marka hore tacdiibka iyo dulmiga iyo jawrka iyo xadgudubka lagu sameynaya muslimiinta iyo dabargoynta baabi'inta yuhuudda iyo saliibiyiinta ay ku samaynayaan aad baan arrintaas uga xumaanay aad baana u dhibsannay ilaahay subxaana watacaala waxaan u weydiinaynaa guul sharaf leh inuu maartay muslimiinta siiyo yuhuuddana dulleeyo mucaskarkii iyo tababarkiisii iyo diyaargarowgii kaas waxaan leenahay qof kastoo muslim ah haddee waajibna wuu ku yahay rag iyo dumar in loo diyaargaroobo waxaan leenahay markaa dhammaanteenna inteenna hartay muslimka ah sharaf iyo cizi baan ku noolaan doonaa aan u diyaargarowno soomaalida waxaan leeyahay meelay joogtaba haddaan wada joogsanno jihaad loo kaca dhammaan janeeba gaalka jira oo joogoo jaahilka jigjiga waa qaban lahayn maxaan jaran jari lahayn jab iyo hoog badi lahayn jaajuus jawaasiis layn lahayn soomaaliyay janno intaasay noo jirtaa hajiifina waa jihaad jannada waa la jecel yahoo waa loo wada jeelan yahay jidka loo maray jihaad jaliilkii noountayow ilaahuw nugu jehee ilaahuw nugu jehee filankii qaybtiisa hore ee wuxuu ka watay murugo qaybtiisa dambena farxad ayuu ka watay qaybtiisa hore ee waxaa lagu soo bandhigay walaalaheena falastiin oo yuhuudda aad iyo aad u leynayso walaalaheena falastiin waxaan leeyahay kuwooda shiiday shahaadada allah ka aqbalo kuwooda dhaawacana allah subxaana watacaala caafimaad degdegaa siiyo guurguurta asaga waxaan leeyahay guurguurtow garaad xumo gartaa tiri waan goyn ma loo siibay xargaha ragaan gabanayno cadowga dhiiggiisa cabo cashir ma ka dhigan xeldheer ciidankaada ma ku laayaan calaacal yoohin ma ka qaada warkii duurnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh